bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda afar iyo toddobaatanaad ee suuratu nnisaa waxaanu ku joogaa aayadda afar iyo sagaashanaad allah waxa uu ihi subxaanah falyuqaatil fii sabiili illahi aladiina yashruuna alxayaata addunyaa biاlaakhirah waman yuqaatil fii sabiili illahi fayuqtal aw yaglib fasawfa nu'tiihi ajran cadiima haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay alamru biljihaadi fii sabiili illaah waxaa allah addoommadiisa amray inay isaga dartii u dagaalamaan oo ilaahay jidkiisa ay ku jihaadaan waxaa jihaadna la yidhaahdaa in awoodda iyo juhdiga lagu bixiyo liiclaa'i kelimati illaah in ilaahay kelimadiisa la kor yeelo oo diinta alle la daryeelo oo dararka iyo dhibka laga difaaco waxaa markaa hadafku uu noqonayaa waa fii sabiili illaah maaha waxa weeyaan fii sabiili alwatan ama fii sabiili alqabaa'il ama fii sabiili alaxsaab muraadada kaloo dhan ma noqonayaan ilaahay dartii ee waa dan kale waxaa kaloo iyaduna muhim ah in marka jihaad laga warramayo lasoo xaadirsado man yujaahad yaa lala jihaadayaa wa mataa wa fiima goorma maxaase lagu jihaadayaa oo cidda lala jihaadayaa dee waa alkufaar maaha muslimiinta ahlu tawxiidka asxaabuulqibla maaha kuwa la laynayo ee lagu jihaadayaa goorta la jihaadayaa waa cinda alqudra marka awood loo helo oo xataa iyadoo dagaalka iyo jihaadku uu dow yaho muhiim u yahay haddaan awood loo lahayn dee jar la yska tuuri maayo marka calaa kullin sida cibaadaadka kale salaadda iyo soomka iyo sakada iyo ay shuruud iyo dawaabid u leeyihiin ayaa aljihaadu fii sabiili illaahna uu shuruud iyo dawaabidu ku ansaxo u leeyahay markaa daayarta iyo dhallinyarta muslimiinta maanta in fara badan qaarkood waxa uun looga warramaa fadliga jihaadka iyo wanaagga uu leeyahay waana sax laakiin waxaa ka horeeya fadliga iyo midhaha laga guranayo muxuu horta ku ansaxayaa ilaan ruuxa marka la dhiiri geliyo ee qiiradiisa boqol la gaadhsiiyo ee fadliga iyo faa'iidada aad loogaga warramo waxaa suurowda inuu dhaqaaqo uun oo cid walba uu jiidho laakiin dawaabidda in loo saxaa waa muhiim oo tusaale ahaan iminka salaadda aynu tukanayno haddii caawo oo dhan laga warramo fadliga iyo faa'iidada iyo midhaha wanaagsan ee laga goosanayo waa sax laakiin waxaa ka horreeya horta maxay kaaga ansaxaysaa waayo fadligeeda maxaad ka heli haddaanay kaaba ansixinba ood bilaa tahaaro ku gasho marka wahaakada aljihaadu fii sabiili illaah fadliga iyo faa'iidada uu leeyahay waa muhim laakiin waxaa ka sii muhiimsan maxaa jihaad la yidhaha yaa lala jihaadaa goormaa la jihaadayaa si maanta fasaadka iyo foolxumada islaamka quruxdiisii lagu dhaawacay dadka looga dhowro oo looga badbaado waa in la ogaado shuruudda iyo jihaad waxa uu yahay iyo dawaabidiisa la barto ilaahay waxa uu ihi subxaanah falyuqaatil fii sabiili illahi aladiina yashruuna alxayaata addunyaa bialaakhirah waman yuqaatil fii sabiili illahi fayuqtal aw yaglib fasawfa nuutiihi ajran cadiima waxaa kaloo aayaadkan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaga warramay saxaabada qaarkood oo markii maka la joogay ee dhibaatada iyo dararku uu ku badnaa aad u tamaniyayey in lagu faral yeelo dagaalka ama jihaadka oo qaarkood markii la faral yeelay ee waajibkii uu yimid ka gaabsaday oo aan ku dhiiran ayaa lagu canaantay waayo ruuxa muuminka ah waxa muhiim u ah kolba marxaladda uu marayo waajibkeeda inuu ku dhaqmo oo meel kale aan ugu hanqaltaagin marka waxaa lagu canaantay markii aan dagaalba la faral yeelin waa tamaniyayseen oo waa doonayseen markii laydinku faral yeelayna qaarkiin waa ka joogsadeen oo kumay dhaqaaqin canaantu waa taas alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum waaqiimuu asalaa wa aatu azakaa falama kutiba calayhim alqitaalu idaa fariiqu minhum yakhshawna annaasa ka khashyati illaahi aw ashadda khashya ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo aayaadka uu ku tilmaamay alshafaacatu alxasana waashafaacatu asayi'a ergada wanaagsan iyo abaalkeeda iyo ergada xun iyo cuquubadeeda man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha waxaa kaloo la tilmaamay xukumka raddu salaam marka lagu salaamo in salaantii la celiyood ka jawaabto xukumkeeda waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha marka ibtidaau salaam in lagugu bilaabo waa sunna laakiin kol haddii lagu salaamo raddigeed iyo celinteedu waajib bay kugu tahay waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay aayaadkan inqisaamu nnaasi fii sha'ni almunaafiqiin wa kayfiyatu mucaamalati alkaafiriin in dadka muuminiinta qaarkood ay munaafiqiinta arrinkooda laba ugu qaybsameen famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn kadib ilaahay aayaadka ka dambeeya wuxuu ku tilmaamay qaabka loola mucaamaloonayo gaalada kuwooda la dilayo iyo kuwooda la daynayo wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a falaa tattakhiduu minhum awliyaa'a xataa yuhaajiruu fii sabiili illaah fain tawallow fakhuduuhum waqtuluuhum xaytu wajadtumuuhum walaa tattakhiduu minhum waliyan walaa nasiira ilaa qowlihi tacaala wa ulaa'ikum jacalnaa lakum calayhim sultaanan mubiina intaasba waxaa lagaga warramay asnaafta iyo qaybaha gaalidu ay u qaybsamayaan ee loola dhaqmayo waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala kaga warramay aayaadkan alqatlu alkhata' waalqatlu alcamdu wa shibhu alcamdi oo la haleeshiinayo iyo axkaamtooda wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a ilaa aakhirkeeda iyo aayadda ka dambaysa waa axkaamtii dilka iyo qatliga khata'a iyo camdigaba aayaadka ugu dambeeya waxaa lagu tilmaamay wujuubu tathabuti fi lxukmi cala annaas laa siyamaa fi ljihaad inay waajib tahay xukumka dadka la xukumayo in layska hubsado gaar ahaan wakhtiga dagaalka lagu jiro oo waxaa layna dareensiinayaa ruuxa in gaalnimo ama islaamnimo lagu xukumo gaar ahaan goobta dagaalka iyo jihaadka marka lagu jiro arrin sahlan inaanu ahayne uu culus yahay oo ay mudan tahay in laga fiirsado khaasatan xilliga dagaalka oo xaaladda dagaalkana dee dareenkeedu uu ka duwan yahay axwaasha kale oo ay suurowdo in lagu degdego ama cid qofku waxaanu ahayn lagu xukumo allah waxau idhi subxaanah falyuqaatil ha u dagaalamaan fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ha u jihaadaan alladiina kuwa yashruuna ku iibinaya alxayaata addunyaa nolosha adduunyo bilaakhirati aakhira ku iibinaya ee macnaha adduunyo ka dhaqaaqaya aakhirana qaadanaya marka falyuqaatil waxaynu faacilkeeda ka dhignay alladiina yashruuna yashruunana waxaynu ku macnaynay bimacnaa yabiicuuna oo waa iibkii bimacna albayc markaa ba'du waxay la socotaa ma'khuudka la qaadanayo ilan mu'miniintu adduunyada waa isaga tegayaan aakhirana waa tay doorteen ee ay qaadanayaan kaasi waa tafsiir yashruuna bimacnaa yabiicuuna oo adduunyadiibay iibinayaan aakhirana waa ku soo beddel qaadanayaan ilaan ruuxu waxa uu iibgeeyo waa ka yimid oo beddelkiisuu soo qaatay marka adduunyay iibiyeen aakhirana waa qaateen waa mu'miniinta kuwaas tafsiirka kale waxa weeye yashruuna in laga dhigo bimacnaa yashtaruuna oo iibsashadii ah maaha iibin waa iibsasho iibsashaduna waa soo qaadasho bimacna alakhdi oo kuwaasi adduunyay soo qaadanayaan aakhirana waa ka tegayaan ba'du markaa matruugay gelasaa sidaa marka lagu macneeyana alladiina waa mafcuul waana kuwa gaalada ah ilan gaaladaa adduunyo qaadanaya aakhirana isaga tegaye faacilka falyuqaatilna waa damiir ku asturan oo huwa oo ruuxa mu'minka ah lagu amrayo markaana macnuhu waxa uu noqonayaa falyuqaatil ha u dagaalamo ay huwa ruuxa muuminkii fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ha u jihaado mu'minku alladiina kuwiina ha la dagaalamo ha la jihaado yashruuna ay yashtaruuna iibsanaya alxayaata addunyaa nolosha adduunyada kuwa iibsanaya ee qaadanaya oo bilaakhirati aakhire ku iibsanaya oo aakhirana isaga tegaya kuwaa ha la dagaalamo mu'minku waa gaalada eh markaa marna kuwa dagaalamaya waa alladiina oo waa faacilka waa mu'miniinta waa yashruuna bimacnaa yabiicuuna ba'duna ma'khuudkay gelaysaa marna cidda dagaalamaysaa waa damiir mustatirahe alladiina waa mafcuulka waana kuwa lala dagaalamayo oo gaalada ah yashruunana waa bimacnaa yashtaruuna ba'duna waxay gelaysaa markaa matruuga laga tegayo ilan gaaladu aakhiro waa ka tegayaan adduunyana waa qaadanayaane allah waxau idhi falyuqaatil ha u dagaalamaan fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ha u diriraan aladiina kuwa yashruuna iibinaya waa mu'miniintii alxayaata addunyaa nolosha adduunye kuwa iibinaya ee bilaakhirati aakhira ku iibinaya ee adduunye intay isaga tagaan aakhira ku doorsanaya ee aakhira beddel qaadanaya kuwaasi alla dartii ha u dagaalamaan waman axadka yuqaatil dagaalama fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ruuxa u dagaalama oo fa yuqtal la dilo aw yaklib ama adkaado oo gacan sarreeya fasawfa nuutiihi wakhti dambe ayaanu siin doonnaa ajiraa abaal baanu siin doonnaa abaalkaasoo cadiiman weyn yacnii ruuxa ilaahay dartii intuu u diriro la dilo amase gacan sarreeya ilaan ruuxii waxa uu la noqonayaa uun biixda alxusnayeyn waa ima ashahaada wa ima annasru inuu ilaahay dartii loo dilo iyo inuu libinta helo marka labada ta u helaba laba gooraba abaal weyn ayaa u helayaa alla waxau idhi wamaa lakum oo maxaa idiin sugnaaday muuminiintiyey laa tuqaatiluuna xaala aydaan u dagaalamayn fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa aydaan u dagaalamayn ay maa huwa almaanicu lakum maxaa idinka mancinaya ilaahay dartii inaa u dagaalantaan iyo waalmustadcafiina wa fii sabiili takhliisi almustadcafiin wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday muuminiintiyey laa tuqaatiluuna xaala aydaan u dagaalamayn fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa aydaan u dagaalamayn iyo waalmustadcafiina wa fii sabiili takhliisi almustadcafiin iyo kuwa la daciifsadee mustadcafiinta ah soo furashadooda waddadooda aydaan u dagaalamayn kuwaasoo min alrijaali ragga ah iyo walnisaa'i haweenka iyo walwildaani carruurta maxaydaan ugu dagaalamayn ilaahay jidkiisa iyo soo furashada kuwa la daciifsaday ee ragga iyo dumarka iyo carruurta waa kuwii maka ka soo bixi kari waayey markii muslimiintu ay ka hijroodeen maka ee gaaladu halkaa maka dhexdeeda ay ku dhibaysay oo ama raggii waayeelka ahaa ama kuwii naafada ahaa ee socon kari waayey iyo carruurtii iyo haweenkii kuwaasaa loo jeedaa aladiina mustadcafiintaasoo yaquuluuna odhanaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow akhrijnaa naga bixi min haadihi tani allahayow naga bixi alqaryati ee magaalada ah waa maka e addaalimi ee u dulmiga falay ahluhaa ehelkeedu u dulmiga falay magaaladan ehelkeedu u dulmiga falay waa markay maki daarulkufri ahayde allahayow naga bixi oo wajcal noo yeellanaa annaka min ladunka ilaahayow agtaada nooga yeel weliyaa mid arrinkayaga maamulo oo tawalliya oo wajcal lanaa allahayow noo yeel min ladunka agtaada allahayow nooga yeel nasiiraa mid noo gargaaro oo noo hiiliya waqad facal ilaahayna sidaa waa u sameeyey oo barhkoodna hijradii alla waa u fudaydiyo nabadgelyo iyo badbaado ayay maka kaga baxeen barhkii kalena waa loo nusreeyo dee fadxu maka ayaa dhacay oo iyaga oo waxa weeyaan mansuuriina ayaa maka loogu tegey alla waxau idhi aladiina kuwa aamanuu rumeeyey yuqaatiluuna way dagaalamayaanoo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ayay ku dagaalamayaan waaladiina waxa kafaruu gaaloobayna yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili ataaquuti shayddaanka waddadiisay ku dagaalamayaan kuwa gaaloobay ee faqaatiluu la dagaalama awliyaaa ashaytaani shayddaanka iyo ehelkiisa ama asxaabtiisa la diriro oo la dagaalama waayo inna kayda shaytaani shayddaanka dhagartiisa iyo kaydka ama shirqoolkiisu kaana waxau ahaaday daciifa mid taag daranun awood lahayn alla waxau idhi alam tara ay alam taclam miyaanad ogay nebi moxamedow iyo qof kastooo mukhaatabowba ila aladiina kuwii qiila lahum lagu yidhi kufuu celiya oo reeba aydiyakum gacmihiinna ay cani ilqitaal gacmihiinna dagaalka ka laabta oo ka celiya kuwii lagu yidhi oo wa aqiimuu ooga assalaata salaada ooga oo wa aatu zakaata zakadana bixiya falammaa kutiba markii lagu faral yeelay calayhim korkooda alqitaalu dagaalka markii lagu faral yeelay idaa fariiqun waaba iyadoo markiiba qayb ama koox oo minhum iyaga ka midihi yakshawna annaasa dadka ay ka baqanayaan waa gaaladii ay dagaalamayeen ka khashyati illaah ilaahay cabsidiisii oo kale aw ashadda ama mid ka daran khashyatan xagga cabsida ama tii ilaahay tukaba daran wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow lima katabta maxaad noogu faral yeeshay calaynaa korkayaga alqitaala dagaalka maxaad noogu faral yeeshay lowlaa akhartanaa ay hallaa akhartanaa miyaa dib noo dhigtid oo ilaa ajalin ilaa muddo miyaa dib noo dhigtid muddada oo qariibin dhow ilaa wakhti dhow oon u diyaargarowno miyaa dib noogu dhigtid maxaad noogu soo dadejisay qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow mataacu dunyaa adduunyada raaxadeedu qaliilun waa mid yar waalaakhiratu aakhiro ayaana khayrun khayr idin khayr badan waalaakhiratu aakhiro ayaa khayrun khayru ah liman cidda ittaqaa alla ka baqa oo walaa tudlamuuna laydinna dulmiyi maayo fatiilan ay qadra fatiilin laftimireedda xuubkeeda barhtankay ka jeexan tahay xuubka yaree cadee ku jira laftimireedda xuubkeeda wax leegna laydinka dulmiyi maayo oo laydinka duudsii maayo alla waxau idhi aynamaa takuunuu meel kastood ahaataanna yudrikkum waa idinsoo gaadhayaa almowtu geeridu waa idinsoo gaadhaysaa walow kuntum aad ahaataanba eh fii buruujin dhufaysyo dhexdood dhufaysiyada oo mushayadatin la adkeeyey ama la dheereeyey oo xoog loo qoday wa in tusibhum hadday haleesho xasanatun wanaag yaquulu waxay odhanayaan haadihi tani min cindi illaah ilaahay agtiisay ka ahaatay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaana siiyey wa in tusibhum hadday haleeshana sayi'atun xumaani yaquulu waxay odhanayaan haadihi tani min cindika muxamedow adiga agtaaday ka ahaatay oo dhibaatadan adaan noogu wacan qul waxaa tidhaha nebi moxamedow kullun mid wal oo ta wanaagsan iyo ta xun ka mid ihi labaduba min cindiillaah ilaahay agtiisay ka ahaadeen ay khalqan wa iijaadan wa taqdiira famaa li haaulaa'i kuwaasi maxaa u sugnaaday alqowmi ee qoomka ah laa yakaaduuna xaal aanay kuba siganayn yafqahuuna inay fahmaan xadiidaa warba maxaa kuwan u sugan ee aanay uguba siganayn ama ugu dhowaanayn inay warba fahmaan maxaa helay halkee laga haystaa maa asaabaka waxa ku asiiba nebi moxamedow ee ku hela oo min xasanatin wanaaga fa min allaah ilaahay xaggiisunbuu ka ahaaday wamaa asaabaka ay tafadulan wa minna allah kugu galladaystay oo waa deeqiya fadli alleh ee xooggaagi iyo xeeladdaa ma aha wamaa asaabaka wixii ku asiibee kugu dhaca oo min sayi'atin xumaana ah wamaa asaabaka wixii ku haleelee kugu dhaca oo min sayi'atin xumaan ah yacni wixii dhibaato kugu dhacdana noocay doontaba ha noqotee fa min nafsik naftaada agteedunbay ka ahaatay oo ay bisababi dembik waa dembi aad gashay oo lagaa goynaya uun waarsalnaaka wa arsalnaaka waannu ku soo diray nebi moxamedow oo linnaasi dadka ayaannu kuu soo diray rasuulan xaal ataay erge la diray waa un ta'kiid lificli lirsaal oo rasuulnimada arsalnaa baaba laga fahmaya waa lasii akidayaa un waa xaala mu'akida wa arsalnaaka waannu ku soo diray nebi moxamedow oo linnaas dadka ayaannu kuu soo diray rasuulan xaal atahay mid la diray oo rasuul ah wa kafaa billaah ilaahay baa kuugu filan nebi moxamedow shahiidaa mid kuu markhaati kaca oo risaaladaadu inay run tahay mid kaaga markhaati kaca rabbi baa kuugu filan saynu hore u soo tilmaannay aayaadkan alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum saxaabadu dee cahdigii maka ay ku sugnaayeen ee la dhibaataynayey waajibkoodu wuxuu ahaa kufuu aydiyakum wa aqiimu salaa waayo xilligaa jihaadka lama faral yeelin gacmihiinna laabta salaadiinnana tukada dhibaatadana u dulqaata oo sabir baa la amray wasbir calaa maa yaquuluuna wahjurhum hajran jamiila marka wakhtigaas maka ee aan jihaadka la faral yeelin sabirkana la amray ayaa dee dadka qaarkood waxay aad u jeclaayeen dagaalka in la soo dedejiyo kolkii dagaalku yimid ee laysku faral yeela ee runi runtee timidna dee dadku isku mid maahee dad baa dib u fadhiistay tii baa lagu canaantay oo la yidhi waxa weeyaan dee inaad sidaa samaysaan ma aha waa in kol haddii faralkii uu yimid hore lagaga dhaqaaqo waayo aslanba ruuxa mu'minka ah marka horebana marxalad aan u gaadhin inuu u hanqaltaaga maaha munaasab kolba marxaladda la marayana inuu sideeda ugu camal falo waa waajibka markaa saaran oo rasuulkuna waxau yihi laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi was'alu llaha alcaafiya wa idaa laqiitum fasbiruu waxba ha tamaniyiina inaad cadow iyo col la kulantaan oo dagaalka iyo dhibaatada lama doondoono haddiise laydinku imtixaamo dee ku sabra oo rag noqdo wax iska celiya marka waxaa loo diidayaa markii horena inay doondooneen markii dambena ragga qaarkood ay dib uga fadhiisteen marka waa canaan tan dambe ee waxa weeyaan wain tusibka xasanatun wain tusibhum xasanatun yaquulu hadihi min cindi illah wain tusibhum sayi'atun yaquulu hadihi min cindik waa munaafiqiinta oo munaafiqiintu haddii wanaag iyo khayr ula kulmo waxay odhanayaan alla ilaahay khayrkan ilaahay baa na siiyey haddayse dhibaata ku dhacdo odhan maayaan waa qadar alle eh maxamedow adaa noogu wacan bay odhanayaan waxay baasaysanayaan nebi moxamed iyo towxiidka uula yimid ilaahay markaa isagoo kuwaa qoladaa radinaya oo yacnii hadalkaa iyo mowqif xumadooda iyadoo ilaahay ku celinayo ayaa rabbi waxau ihi qul kullun min cindi illaah waxaad ku tidhaha nebi maxamedow labaduba allay ka ahaadeen haddaba in la kala saaro oo la yidhaahdo wixii wanaagsanna fa min allah wixii xunna fa min nafsig halkanna la yidhaha kullun min cindi illaah siday isku waafaqayaan waxay isku waafaqayaan qul kullun min cindi illaah waxaa looga jeedaa khalqan wa iijaadan wa taqdiiran wanaagga kugu dhacaya iyo dhibaatada kugu dhacaysa labaduba allay ka ahaadeen xagga abuurista iyo ahaysiinta iyo qadaridda oo dee aliimaanu bilqadari khayrihi wa shari shar iyo khayrkaba allaa qadaray marka min xaysu alqadari alkowni qadar ahaan marka la eego kullun min cindi illaah xagga kasabka iyo camalka qofka marka la eegana maa asaabaka min xasanatin fa min allaahi wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsik wixii wanaag iyo khayr kula kulma maaha xooggaaga iyo xeeladaade waa fa min allaahi ay fadlan wa minnatan ilaah baa kugu galladaysta waa deeq alle ku siiyey ee maaha xoog iyo xeelo dadka aad dheer tahay wixii dhibaato kugu dhacdana fa min nafsika ay bisababi dembika waayo saxaabada uxud jabkii markuu ku dhacay ee ay yidhaahdeen annaa haada maxaa lagu yidhi qul huwa min cindi anfusikum marka waa qaacido guudo wixii dhibaato kugu dhaca fa min nafsik waayo waa sunna kowniya oo dee waxa weeyaan wixii dhibaato dhacda sababteedu waa qofku gefka u galay wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wa yacfuu can kasiir marka baasaysiga haddaba baasaysiga waxaa la yidhaha tatayurka laa cadwa walaa tiyara oo waxaa tatayurka loo yaqaano wakhtiga iyo goobaha iyo dadka in la baasaysto ma bannaana laakiin gaaladii hore dhaqankii lagu yaqaanay waxaa ka mid ahaa inay rususha iyo dacwadda towxiidkay ula yimaadaan inay tashaa'umaan oy baasaystaan oo abaar yari hadday ku dhacdo ay ku yidhaahdaan idinkaaba noogu horreeyey oo ree madiine abaar darani maray ku dhacday waxay yidhahdeen maxamedow adigana loogama kaa horrayn adaan noogu wacan gaaladii ka horraysana sidaasay ahaayeen oo qowmu fircawn sida ilaahay kaga warramay waxay muuse ku yidhaahdeen sida ilaahay ka warramay fa idaa jaa'athum alxasanatu qaaluu lanaa haadih wain tusibhum sayi'atun yatayaruu bimuusa waman macah haddii waxa weeyaan wanaag iyo khayr u yimaado tan annakaala bay odhanayaan waa taayadii wanaaggani annakaa dhaqan iyo soo jireen u lahayn hadday dhibaata ku dhacdana waxay baasaysanayaan nebi muuse iyo inta rumaysay idinkaa noogu wacan bay odhanayaan wahaakada asxaabu alqarya qoomkii waxa weeyaan fii suurati yaasiin rususha loo diray maxay rusushii saddexdaahid ku yidhaahdeen innaa tatayarnaa bikum lain lam tantahuu lanarjumannakum walayamassannakum mina cadaabun aliim waannu idin baasaysannay balaayaba noogamay kiin horrayn haddaydan waxaad waddaan ka hadhinna wallee dhagax baannu idinku dili cadaab daran baana xaggayaga idinka taaban rusushiina waxay yidhahdeen taa'irukum macakum balaayadiinna idinkaa wata laakiin annaku barkhad baannu idin keennay wahaakadaa qowmu saalix qaaluu tayarnaa bika wa biman macak waxay qowmu saalix ku yidhaahdeen saalixow adiga iyo inta ku rumaysaba waa ku baasaysanay balaayaba noogamay kaa horrayn idan waxaa dhaqankii jaahiliyadii hore lagu yaqaanay rususha iyo towxiidkay ula yimaadaanba inay baasaystaan oo yidhaahdaan balaayaba noogamay kiin horrayn iska ilaali markaa ummadda islaamka iyo mujtamacaadkana dhaxalkaa gaaladu inuu iyagana u soo duso waa inay ka digtoonaadaan waayo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood iyagoon isdareensanayn inay baasaystaan culimmada iyo ducaadda tawxiidka iyo sunnada ugu baaqaysa oo qaarkood sida jaahiliyadii hore ay yidhaahdaan berigii hore roobkaba nagama qaadi jirine kuwana loogama horrayn tawxiidka sheeganaya marka iska ilaali baasaysiga waa dariiqo hore oo jaahiliyadii hore lagu yaqaanay umuurtu waa min allaah dhib iyo dheefba wixii kugu dhacaa waa un qadar ilaahay wax wadaadku kuu keenay maahay khayrun buu ku wadaa allah waxau idhi man yutic arasuula faqad ataaca allaah man axadka yutic ateeca alrasuula rasuulka ateeca faqad ataaca allah ilaahay waa ateecay dhab ahaan waman tawallaa ruuxa jeedsadana famaa arsalnaaka kumaanaan soo diri nebi moxamedow calayhim korkooda xafiidan xaala tahay kii ilaalinaya oo inaad acmaashooda adigu ilaalisood gaadh ka qabato kumaanaan dirine waxaanu kuu diray uun inaad gaadhsiiso xaqa gaadhsiintiina waad gudatay oo kamaad gaabin xilkaagii waad gudatay wayaquuluuna waxay odhanayaan taacatun kuwii munaafiqiinta ahaa baa laga warramayaa edabdarrada iyo khiyaamada iyo dhagartay u dhigayaan rasuulka oo alla waxau idhi wayaquuluuna waxay odhanayaan markay nebiga la joogaan taacatun ay amrunaa taacatun laka arrinkayagu waa inaannu ku ateecno rasuulow kaa hor iman mayno fa idaa barasuu markay ka baxaan min cindika agtaadana nebi moxamedow bayata waxay maleegayaan oy shirqoolayaan ama maamulayaan jalaalaynku wuxuu odhanayaa admarat waxay qarsanaysaa qayb ka midihi oy laabta ku qarsanayaan iyagoo afka kaa leh waanu ku adeeci hoostana balaayay ku qarsanayaan fa idaa barasuu markay ka baxaan min cindika agtaada nebi moxamedow bayata waxay shirqoolayaan ama ay dabbarayaan oy maamulayaan daa'ifatun kooxoo minhum iyaga ka mid a kuwa munaafiqiinta ahi hayra aladii kii ku aan ahayn kaasoo taquulu ay odhanaysay yacnii hadalkay hortaada ka lahay daa'ifadaasi ku aan ahayn ayay maamulayaan oo ay maleegayaan wallaahu allana yaktubu waa qorayaa maa yubayituuna waxay maamulayaan ay shirqoolayaan ilaahayna waa qorayaa ee fa acrid ka jeedsa nebi moxamedow canhum iyaga oo iska dhaaf wa tawakkal tala saaro cala allaahi alle korkiisa tala saaro wa kafaa billaah ilaahay baa kuugu filan wakiilaa mid la tala saarto allah kuugu filan afalaa yatadabbaruuna miyaanay uba fiirfiirsanayn alqur'aana qur'aanka miyaanay u fiirsanayn walow kaana hadduu ahaan laa huwa qur'aanku min cindi gayri illaah alla cid aan ahayn agteeda qur'aan hadduu ka iman lahaa lawajaduu waxay ka heli lahaayeen fiihi qur'aanka dhexdiisa ikhtilaafan iskhilaaf iskhilaafka oo katiiraa fara badan halkan waxaa lagu canaananayaa calaa cadami tadabburi fi lqur'aan fiiro la'aanta qur'aanka tadabburkana waxaa la yidhi waa tafacul oo min duburi shay waxaana ku jira tafaculka sartaa wasankaa tafacul nooc takalluf walijtihaad inuu ruuxu isku kallifo isku dhibo inuu wax u fiirsado juhdi iyo dadaal ku bixiyo waxaana looga jeedaa baa la yidhi tadabburku waa min duburi shay waa shayga gadaashiisa oo yacni duburu shayna waa aakhiru shay marka waxaa looga jeedaa tadabburu lqur'aan kelimaadka qur'aankee la akhrinayo aakhirkooda waxa ka dambeeya oo macaanida ay tusinayaan ah in la dhuuxoo la dhandhamiyo oo duburu kulli shayin waa aakhiruhu shay walba duburtiisu waa dee xaggiisa dambe tadabburna waa min addubur min duburi shay marka waxaa looga jeedaa uun kelimaadkan qur'aankee la akhriyayo xaggooda dambe waxa ka dambeeya oo macaanida ah in loo fiirsado oo la fahmo oo laga fikiro si loogu dhaqmo dee oo loogu toosnaado marka tadabburku waa kaa waa annadaru ilaa maa waraa'a alxuruufi min almacaani xuruufta iyo kelimaadka la akhrinayo waxa ka dambeeya ee macaaniday xambaarsan yihiin ah in loo fiirsadoo la fahmo ayaa tadabburka looga jeedaa waana hadafkii loo soo dejiyo kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab marka qur-aanka in loo fiirsadoo la fahmana waxay ka dhalanaysaa dee macaanidiisa in la barto marka qur-aankii marka alfaadiisii la barto macaanidiisii la barto loo fiirsadee la fahmo ayaa dhaqankiina taasuu ka dhalanaya alla waxau ihi waidaa jaa'ahu marka uu yimaado amrun arrin oo min alamni nabadgelyada ah aw ilkhawfi ama cabsida ah adaacuu waa faafinayaan bihi arrinka marka uu yimaado mujtamacii bulshadii arrin nabadgelye ama cabsi way iska faafinayaan walow radduuhu arrinkaa u yimid ee cabsi ama nabadgelye ku saabsan hadday u celin lahaayeen ila arasuuli rasuulka xaggiisa hadday u celin lahaayeen intaanay faafin iyo wa ilaa ulil amri arrinka kuwa u saaxiibka ah oo minhum iyaga ka mid a hadday u celin lahaayeen la calimahu arrinkaa waxa ogaan lahaa oo garan lahaa alladiina kuwa yastanbituunahu arrinka la soo baxaya ee masaadirta iyo meelihiisa kala soo bixi karaya warka kuwaasaa garan lahaa kuwaasoo minhum iyaga ka mid ah yacni rasuulka iyo ulul amriga walowlaa fadlullah haddii aan deeqda alle ee calaykum korkiinna uu ku galladaystay iyo wa raxmatuhu naxariistiisa uu idiin naxariistay mawjuudun mid jirto oo joogta haddaanay ahaan lahayn yacni deeqda iyo raxmadda rabbi idinku galladaystay haddaanay jiri lahayn hee la tabactum waxaad raaci lahaydeen ashaytaana shaytaanka ilaa qaliilan in yar mooyaane oo haddaan deeq iyo raxmad rabbi la helin ma in yar baa hanooni lahayd maya haddii fadlullaahi wa raxmatuhu la waayo laa qaliilan walaa kasiiran in yar iyo in badani toona may hanoonteen oo cid kastoo hanoonaysaa fa bifadli illaahi wa raxmatihi markaa istitnahan qaliilan ilan haddii istitnaha sidiisa loo daayo waxaa laga fahmi lahaa yacnii haddii fadliga iyo raxmadda rabbi la waayo shaydaan waad raaci lahaydeen in yar mooyaane in yarunbaa ka hadhi lahayd oo inta yari haddaan fadli iyo raxmadi jirin siday uga hadhasaa ma suurtoobayso waayo in yar iyo in badani toona ma hanooni karto ilaa bifadlillaahi wa biraxmatih marka laba mid unbaa lagu macneeyey oo haddii sideeda istitnaha loo daayo oo la tabactumu shaytaana yacni damiirka taa'ulkhitaabka laga soo reebo waad wada raaci lahaydeen ilaa qaliilan haddii halkaa laga soo reebo qiladu waxay noqonaysaa bimacna alcadam waxaan jirin oo kale waayo luqada carabiga dee qur-aanku bilisaanin carabiyin mubiin buu ku soo degayey kasrada waxaa loo adeegsadaa bimacna alkulli oo inta badan baa la yidhaha dhammaan iyadoo loo jeedo waalqilatu bimacna alcadam in yar baa la yidhaahdaa iyadoo cadam loo jeedo waxaan jirinba oo waxaa ka mid ah hadalku alla u lahaa walaakin lacanahum allahu bikufrihim falaa yu'minuuna ilaa qaliila ay laa yu'minuuna asla kol haddii ilaahay gaalnimo ku nacdalay iimaan ma jiro laa qaliilan walaa kasiiran laakiin qiladaa bimacna alcadam ah markaa tanna qiladani waa bimacna alcadam haddii la tabactumu shaytaana laga soo reebo ilan haddii kale waxaa la moodi in yaroo hanooni karta biduuni fadli illaahi wa raxmatihi taasina ma dhici karto haddii laga soo reebo ilaa qaliilan tana adaacuu bihi waawuljamaacaha adaacuu markaa wax ishkaali ma jiro oo waxay noqonaysaa haddii uu u yimaado arrin nabadda ama cabsida ku saabsan adaacuu bihi waa faafinayaan ilaa qaliilan in yar mooyaane intooda badan markaaba way la ordayaanoo meel walba way dhigayaan wax yar mooyaane marka adaacuu damiirkeeda haddii laga soo reebo ilaa qaliilan ishkaal ma jiro laakiin la tabactum haddii laga soo reebo ishkaalka soo arooraya jawaabkiisu waa alqilatu bimacna alcadam oo laa qaliilan walaa kasiiran wax ka maarmaa ma jiro fadlullaahi wa raxmatuh waxa aayaddan la aynu ka qaadanaynaa ummadda muslimiinta madax iyo mijaba marka uu la soo derso arrin ku saabsan nabadooda iyo colaaddooda wax ammaanka khuseeyo ama cabsida iyo dagaalka cid walba inay faafisoy farageliso wax bannaan ma aha laakiin waa in loo daayo cidda markaa maamulka iyo talada haysa madax iyo culimo iyo cuqaal waa in loo daayo oo dee waata la yidhi walow radduuhu ila alrasuuli wa ilaa ulil amri minhu warkay faafinayaan hadday u celin lahaayeen rasuulka iyo kuwa talada leh la calimahu aladiina yastanbituunahu minhum waxa garan lahaa warka xaqiiqadiisa iyo dhabtiisa waxa ogaan lahaa dhib iyo dheef waxa ku jirtana kala garan lahaa hadduu ku habboon yahay in la fidiyo la faafiyo iyo hadduu ku habboon yahay in la qariyo oo aan la faafin waxa kala garan lahaa dee kuwa warka la soo baxaya ee aqoonta iyo cilmiga u leh oo madaxda iyo culimmada iyo cuqaasha iyo ahlulxalli waalcaqdi ah marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa umuurta xasaasiga ee nabadda iyo colaadda ku saabsan waa in loo celiyo ulul amri min almuslimiin dadka ulul amriga ah oo madaxda iyo culimmada iyo waxgaradka ah waayo iyagaa garanaya dhib iyo dheefa wixii ku jira laakiin haddii cid walba faafiso dee dhibaataa ka dhalan karta waxaana arrintaa lagu canaananayey dee munaafiqiintay caado u ahayd iyadoo muslimiintu ay furintii dagaalka ku jiraan ayaa warar been abuura ay faafin jireen si ay u niyad jabiyaan muslimiinta safafkoodana ay tashuush u soo dhexgeliyaan maanta markaa waxa iyada lafteedu aad muhiim u ah in laga digtoonaado maanta warbaahintu aad bay u ballaadhantao meel walba way gashay oo wasaa'ilka lagu wada xidhiidhaa dee way fara bateen marka dadka warbaahinta ku shaqada leh mas-uuliyad iyo xil culus baa saaran oo waxaa laga yaabaa war yarood si deg dega u baahisay inuu dagaalba ka dhaco waa suurtagal markaa qofka wariyaha ah ama qofka warbaahinta ka shaqaynaya waxa uu bulshada u soo bandhigayo ee nabadooda iyo ammaankooda ama colaad iyo dhibaato ku saabsan intaanu faafin waa inuu ka fiirsado waayo halkaa waxa ka dhalan kara dhibaato laga yaabo laga soo waaqsan kari waayo maanta aad baanay noogu badan tahay oo wixii la arkaba facebooka la dhigaya wax jiriyo waxaan jirinba istimbaadkuna waa istikhraaj meel culus cidda wax kala soo bixi karta oo culimmada iyo fuqahada axkaamta ka soo istimbaada nusuusta dee istimbaad ba laydhaha waa istikhraaju alaxkaami min anusuus marka waxaa loo jeedaa warka kuwa la soo bixi kara ee garan kara ayaa fahmi lahaa oo garan lahaa haddii loo celiyo iyaga loo daayo alla waxau yidhi waidaa jaa'ahu marka uu yimaado amrun arrin arrinka oo min alamni nabadgelyada ah aw ilkhawfi ama cabsi ah oo ama dagaal iyo cabsi ku saabsan ama nabadgelyo iyo guul la gaadhay ku saabsan arrinkaasi markuu u yimaado adaacuu waa faafinayaan bihi amarka marka in lagu canaananayo waxaad ka garanaysaa walow radduuhu waxaa la dareensiinayaa inay ehelkeeda u daayaan bay ahayd laakiin iyagu inay fidiyaan munaasabu may ahayn alla waxau idhi walow radduuhu warkaa ay faafiyeen hadday u celin lahaayeen ilarasuuli rasuulka hadday u celin lahaayeen wa ilaa ulil amri iyo arrinka iyo talada kuwa u saaxiibka ee waxgaradka iyo culimada oo minhum iyaga ka mida haddii arrinkay faafiyeen ay u celin lahaayeen la calimahu arrinkaa waxa garan lahaa alladiina kuwa yastanbituunahu arrinka iyo wararka la soo baxaya oo minhum iyaga ka mid ah rasuulka iyo ulul amriga yacnii kuwa arrimaha la soo bixi kara kala shiili kara dhibtiyo dheefta kala saari kara kuwaasaa garan lahaa haddii loo celiyo walowlaa fadlullah ilaahay deeqdiisa calaykum korkiinna uu ku galladaystay iyo wa raxmatuhu naxariistiisa uu idiin naxariistay mawjuudun mid jirta haddaanay ahayn hee la tabactum waxaad raaci lahaydeen ashaytaana shaytaanka ilaa qaliilan wax yar mooyaane yacnii kulligiin waa wada raaci lahaydeen weeyaan haddii la tabactum laga soo reebo oo in yarna may badbaadeen haddii laga soo reebo adaacuudana warkay faafinayaan ilaa qaliilan in yaroo ka mida mooyaane inta badani way baahinayaan warkoo ka fiirsan maayaan alla waxau uhi faqaatil fii sabiili illaah faqaatil dagaala nebi muxammedow fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaad oo ku dagaalan laa tukallafu lagugu kallifi maayo nebi muxammedow ilaa nafsak naftaada mooye tu kale lagugu kallifi maayo waxarrid ilmu'miniin mu'miniintana ku boorri oo ku tirtirsi oo ku dhiirigeli dagaalka halkan mutacallaqii taxriidka wixii laysku boorinaya lama caddayn waxaase laga fahmayaa aayadda kale ya ayuha nabiyu xarid ilmu'miniina cala alqitaal markaa tanna waxaa looga jeedaa un ay cala alqitaal waxaa kaloo laga fahmayaa mutacallaqa taxriidka iyo waxa laysku boorinayo bilowga aayadoo faqaatil fii sabiili illaah ay cala alqitaali fii sabiili illaah ayaa halkaa laga fahmaya waxarid ku boori nebi allow almu'miniina mu'miniintana ay cala alqitaali fii sabiili illaah ilaahay dartii inay u dagaalamaan ku dhiirigeliyo ku boori casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqe ku yahay an yakufa inuu kaa celiyo ba'sa aladiina kuwii dagaalkooda kafaruu gaaloobay wallaahu allana ashaddu isagaa daran ba'saa xagga awoodda iyo dhibaatada oo wa ashaddu daran tankiilaa xagga ciqaabidda iyo cadaabidda ilaah baa ka awood iyo ciqaabid badan hadday gaalo xoog iyo cadaab sheeganayaan halkanna loogama jeedo dee keligaa jihaad laakiin waxaa loo jeedaa adigu nebi muxamedow xataa dadku hadday kaa hadhaan oy u bixi waayaan jihaadka dee adiga iyaga lagu qabsan maayo waayo walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa adiga taadaa lagu raaciyey oo adiga naftaada uunbaa wixii aad ka gaabiso laguu qabsanayaa laakiin naf kale waxay ka gaabisay laguu qabsan maayo marka laa tukallafu ilaa nafsak waa naf kale gaboodfalkay gashay adiga laguguma kallifin laguna qabsan maayo waxa markaa la amray dee muuminiinta inuu ku booriyo dagaalka iyo jihaadka fii sabiili illaah ilaahay waxa uu tilmaamay inuu xaqiiqo ku yahay gaalo dhibkeeda inuu ka qabanayo iyo dagaalkeeda waqad facala allaahu daalik ilaahayna sidaa waa sameeyey oo nebigu sala allahu calayhi wasalam iyadoon la oofsan oo nafta laga qaban ayaa jasiiro oo dhammi soo islaantay iyadoo aanay kaba soo wareegin muddo yari ayaa furus iyo ruum kulligood islaamka ay waxa weeyaan soo wada hoos galeen oo kuwo iyagoo dullaysan jisyada bixiya iyo kuwo islaamka toos u qaataba amarkii islaamkaa lasoo wada hoos galay kuwa cahdi iyo dime iyo ballan kula gala iyo kuwa toos u islaamaba markaa casallaahu ilaahay waa xaqiijiyey culimmadu waxay yidhaahdaan markaa casaa min allaahi muujiba ilaa qowlahu tacaala casaa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu aswaajan khayran minkunna waxay yidhaahdeen casaa ilaahay xaggiisa waxay tilmaantaa annaha muujiba oo taraji iyo wax la filanayo inay dhacdiyo inay baaqato looma adeegsade eh waa wax dhacayoo hubaala ilaa aayaddii suuratu talaaq unbay ka soo reebeenoo casaa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu aswaajan rabbigii waxa uu mudan yahay haddii uu idin furo inuu idinku idinku bedelo kuwa idinka idinka khayr badan waa aswaajtii nebi maxamed markii laga warramayey oo waxaa la yidhi dee taasi may dhicin ilayn ma furin loomana bedelin oo aswaajtii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam manuu furin loomana bedelin tan lafteedana culimmadu waxay yidhaahdeen sida saxiixa ah hiya nafsuhaa muujiba iyada lafteedu waa muujiba oo waayo liannahaa kaanat mucallaqatan bishardin falam yaqac ishardu walow waqaca shardu la waqacat waxay yidhaahdeen casaadan lafteedu waa muujiba e laakiin shardi bay ku xidhnayd oo in tallaqakunna an yubdilahu hadduu idin furo waxa xaqiiqaa ilaahay kuwa idinka khayr badan inuu ugu bedeli doono marka maxay ku xidhnayd hadduu idin furo dee ma furin loomana bedelin marka kol haddii shardigay ku xidhnayd aanu dhicin dee mashruudkiina ma dhicin marka culimmadu waxay yidhahdeen tan lafteedu waa muujiba laakiin shardi bay ku xidhnayd oo shardigii baan dhicin sidaasaanay u dhicinoo dee waxay ku xidhnayd in tallaqakunna walam yutalliqhunna mana furin marka calaa kullin casallaahu an yakufa way xaqiiqowday oo isagoo nebigu nool ayaa waxa weeyaan arlada berigeeda iyo galbeedkeedaba loo soo gacangeliyey casaa rabbuhu in allaqakunna fii suurati taxriim weeyaan alaaq baan idhi soo maa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha man axadka yashfac ergeeya shafaacatan ergo ergada oo xasanatan wanaagsan yakun waxa u ahaanaya lahu isaga nasiibun ay nasiibun min alajri qayb ajarka iyo abaalka ayaa u sugnaanaya oo minhaa ay bisababihaa shafaacada wanaagsan sababteeda ayuu abaalkii qayb ka mida ku yeelanayaa waman axadka yashfac ergeeya shafaacatan ergo ergada oo sayi'atan xunna yakun waxa u ahaanaya lahu isaga kiflun ay nasiibun min alwisri qayb dembiga ka mida u sugnaanasa oo minhaa ay bisababihaa ergada xun uu ergeeyey sababteeday ugu sugnaanaysaa dembigii ka dhashay qayb ka mid oo uula wadaagayaa marka labada meeloodba minhaada minta waxaynu ka dhignay bimacna albaa oo sababiye ah oo yacnii xasanada sababteeda iyo sayi'ada sababteeda ayaa mid walba nasiib abaal ama dembi uugu yeelanayaa sideeda haddii loo daayana yakun lahu man yashfac ruuxa ergeeya shafaacatan erge ergada oo xasanatan wanaagsan yakun waxa u ahaanaya lahu isaga nasiibun qayb abaalka ah oo minhaa ergadaa wanaagsan ka mid a waman axadka yashfac ergeeya shafaacatan ergo ergada oo sayi'atan xunna yakun waxa u ahaanaya lahu isaga kiflun qayb dembiga ka mida ayaa u ahaanaysa oo minhaa sayi'ada iyo xumaantaa ka mid ah marka khulaasadu waxa weeye ergadaad ergayso hadday wanaagsan tahayna ajarkeedaad wax ku leedahay hadday xuntahood xumaan ka ergaysayna dembigeedaad wax ku leedahay wa kaana allah ilaahayna waxa u ahaaday calaa kulli shay shay walba muqiitaa ay muqtadiran wa shaahidaa kii awooda ee arkaya markhaati ka ah ayaa u ahaaday rabbi shay walba waidaa xuyiitum marka laydinku salaamo bitaxiyatin salaan faxayuu ku salaama biaxsana mid ka wanaag badan minhaa taxiyadii laydinku salaamay aw rudduuhaa ama iyadii uunu celiya yacnii marka laydin salaamo tu ka wanaagsan ugu jawaaba ama iyadii uun ugu yaraanu celiya oo dee assalaamu calaykum haddii lagu idhaa wacalaykum assalaamu waraxmatullaahi wabarakaatuh dee waa biaxsana minha haddaad se assalaamu calaykum wacalaykum assalaam uun tidhaahdo dee waa awrudduuha intii un baad u celisay ina allaha alle kaana waxa u aaday calaa kulli shay shay walba xasiibaa kii xisaabinaya oo mid walba wuxuu mutaysay dee abaalkiisa siinaya allaahu alle laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye layajmacannakum walle wuu idin kulminayaa oo waa idin kulminayaa rabbi ilaa yowmi alqiyaamati maalinta qiyaame ayaa rabbi idinsoo kulminayaa ama ilaada bimacnaa fii ka dhigo fii yowmi alqiyaama maalinta qiyaame dhexdeeda alla idinku soo kulminayaa ilaa yowmi alqiyaamati ay fii yowmi alqiyaama maalinta qiyaame dhexdeeda ayaa rabbi idinku soo kulminayaa oo laa rayba shaki fiihi yoomkaa dhexdiisa kuma sugnaanin waman asdaqu waman axadkeebaa asdaqu ka run badan min allaahi alle xadiidaa xagga warka laa axad cidina rabbi kama run badna famaa lakum maxaa idiin sugnaaday muuminiintiiyey fi lmunaafiqiina fii sha'ni lmunaafiqiin munaafiqiinta arrinkooda maxaa idiinku sugan fi'atayni xaala atiin laba kooxood oo cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul iyo raggii la midka ahaa markay dee dhowr boqol oo nin ay dhexda dib ugala noqdeen maalintii uxud ayaa muslimiintu isku khilaafeen oo qaarna ay yidhaahdeen ragga waa in la laayo qaarna ay yidhaahdeen maya waa muslimiina ha la daayo marka taasay isku khilaafeen arrinkii munaafiqiintii dib u noqday alla waxau idhi markaa famaa lakum maxaa idiin sugnaaday muuminiintiiyey ee filmunaafiqiina fii sha'ni lmunaafiqiin munaafiqiinta arrinkooda maxaa idiinku sugnaaday fi'atayni xaala atiin laba kooxoodoo laba aad ugu qaybsanteen wallaahu allana arkasahum waxa uu hoos ugu celiyey munaafiqiinta bimaa kasabuu bisababi kasbihim gaalnimaday kasbadeen ay galeen sababteeda ayaa ilaahay hoos ugu celiyey oo irkaaska waxaa la yidhaha raddu shay-i maqluuban shayga marka la afgambiye ee la foorariyo ee madaxiisa iyo mijihiisa la kala wareejiyo ayaa irkaas la yidhaah marka macnaha gaalnimaday galeen baa hoos loogu foorariyo loogu celiyey wallaahu alle arkasahum munaafiqiinta hoos ayuu ugu celiyey bimaa kasabuu bisababi kasbihim waxay kasbadeen iyo dembigay galeen sababtiisa ayaa ilaahay munaafiqiinta hoos ugu celiyey oo waxa lagu dulleeyey gaalnimadoodii aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanuunisaan man adalla allaahu ilaahay cidduu halleeyey miyaad rabtaan inaad hanuunisaan waman yudlil illaah ilaahay tabaaraka wa tacaala aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanuunisaan man adalla allaahu cidda alla u halleeyey waman yudlil illaah axadka alla u halleeyo falan tajida u heli maysid lahu isaga sabiilaa wadda aad ku hanuuniso u heli maysid wadduu waxay jeclaadeen low takfuruuna inaad gaalowdaan kuwa munaafiqiinta iyo gaaladaasi waxay jeclaadeen low takfuruuna inaad gaalowdaan kamaa kafaruu siday u gaaloobeen iyaguba oo fatakuunuuna dabeedaad ahaataan sawaa'an kuwa siman falaa tattakhiduu ha ka yeelannina minhum iyaga kuwa gaalada ah awliyaa'a sokeeye iyo saaxiib ha ka dhigannina xataa yuhaajiruu ilaa ay u hijroonayaan fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ilaa ay u haajirayaan oo macnaha ay islaamayaan fa in tawallow hadday jeedsadaan fakhuduuhum qabta oo nolol ahaan ku qafaasha oo waqtuluuhum laaya xaydu wajadtumuuhum meel alla meeshaa ka heshaan qabta oo laaya oo walaa tattakhiduu ha ka yeelanina minhum iyaga waliyaa mid waxa weeyaan sokeeye lasoo dhowaystoo la jeclaado iyo walaa nasiiraa mid hiiliya toona ha ka yeelanina yacnii gargaar mid idiin gargaara iyo midaad ka weli yeelataan midna ha ka dhiganina ee ka dheeraada ila aladiina kuwii mooyaane yasiluuna haddaba ila aladiina lagama soo reebayo walaa tattakhiduu minhum waliyan walaa nasiiran waayo muwaalaadka gaalada waa mutlaqa walaa yustathnaa minhaa shay gaalada inaan laga weli yeelan waa mutlaqoo waxba lagama soo reebayo oo kuwo laga weli yeeshaa gaalada ka mid ma aha laakiin waxaa wax laga soo reebayaa ila aladiina waa fakhuduuhum waqtuluuhum halkaa weeyaan istihnuhu oo jamalka ayaa futuuxaatulilaahiyaha ku sheegaya o odhanaya ila aladiina yasiluuna haadaa mustahnan min alahdi waalqatli faqad wa ama almuwaalaa fa xaraamun mutlaqan laa tajuusu bixaal marka waxaa laga soo reebayaa ila aladiina fakhuduuhum waqtuluuhum macnuhu markaa wuxuu noqon fakhuduuhum waqtuluuhum kuwaa qabtoo laaya ila aladiina kuwii mooyaane oo iyaga aydaan qabanayn oo idaan laynayn ood iska nabadgelinaysaan ila aladiina kuwii mooyaane yasiluuna gaadhaya ilaa qowmin qolo qolada oo baynakum idinka iyo wa baynahum iyaga ay idiin dhaxayso mithaaqun heshiis iyo ballani ay idiin dhaxayso oo nimankaa gaalada ah ee dhiiggooda laydiin banneeyey ee fakhuduuhum waqtuluuhum la yidhi hadday u galaan qolo heshiis aad tihiin oo ballan idiin dhaxeeyo iyaga iyo ciddii u gashaba faraha ka qaada oo idinkoo ballantiiyo heshiiska dhowraya kuwaa hadday u galaan ha taabanina waayo cidda xilfigaa ciddii u gashana xilfigooday gasho lama taabto aw jaa-uukum aw ila aladiina kuwii mo ama kuwii mooyaane yacni kuwaasi waa sinfi ilan waxaa la tirinayaa asnaafta laga soo reebayo fakhuduuhum waqtuluuhum aw jaa-uukum aw ila aladiina kuwii jaa-uukum idin yimid mooyaane oo iyagana aan lana dilayn lana taabanayn kuwaa idin yimid mooyaane xasirad xaal ay ka cidhiidhiyoontay suduuruhum laabahoodu an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan aw yuqaatiluu qowmahum ama qowmkooda ay la dagaalamaan macnaha kuwa idin yimid iyagoo ka cidhiidhiyoomay oo diiday idinkana inay idinla dagaalamaan qoomkoodiina ay la dagaalamaan oo macnaha diyaaru ma aha intay idinka idin raacaan qoomkoodii inay la diriraan sidoo kale diyaaru ma aha qoomkooda intay soo raacaan idinka inay idinla diriraan nabadgelyay rabaan faraha ka qaada kuwaana walow shaaa allah ilaahay haddii uu dooni lahaa la sallatahum uu ku diri lahaa kuwa calaykum korkiinna oo falaqaataluukum way idinla dagaalami lahaayeen kuwan laftooda alla hadduu doono intuu idinku diray dee idinla diriri lahaayeen kolse haddaanu alla idinku sallidin idinna faraha ka qaada fain ictasaluukum hadday idinka dheeraadaan oo falam yuqaatiluukum aanay idinla dagaalamin oo wa alqow ay ku soo tuuraan ilaykum idinka xaggiinna assalama nabadgelyo iyo heshiis oo nabadgelyo ay idinsoo gaadhsiiyaan famaa jacala allaahu ilaahay uma yeelin lakum idinka idinkuma yeelin calayhim korkooda sabiilaa wadda aad kula dagaalantaan alla idiinma yeelin ee daaya satajiduuna waxaad heli doontaan aakhariina kuwa kale oo yuriiduuna doonaya an ya'manuukum idinka inay idinka nabad galaan oo waya'manuu qowmahum qoomkoodiina ay ka nabad galaan oo waa munaafiqiinoo idinka markay idinla joogaanna dee afka baarkiisa iimaanbaaba idiin muujisan gaalada markay u tagaanna iyagay kufriga u muujisan qolona ma doonayaan inay dhibaato iyo dagaal kala kulmaan haddaba kullamaa rudduu kuwaasi mar kastoo loo celiyo ila alfitna fitnada xaggeeda mar kastoo loo celiyo orkisoo hoos baa loogu celinayaa fiihaa fitnada dhexdeeda jalaaluddiin asiyuudi waxau odhanayaa kullamaa ducuu ila shirki waqacuu ashadda wuquucin mar kastoo gaalnimo iyo shirki loogu baaqo waxay ku dhacayaan kudhicitaankii ugu daraa gaalnimadii loogu baaqaba bartankay u gelayaan weeyi halkii looga yeedha gaalnimo aba kullamaa rudduu mar kastoo loo celiyo ilalfitnati fitnada xaggeeda fitnada gaalnimadii baa looga jeedaaye oo macnaha gaalnimo loogu yeedho orkisoo hoos baa loogu celinayaa fiihaa gaalnimadii oo waa lagu dullaynayaa oo way gelayaan haddaba fain lam yactasiluukum haddaanay kuwaasi idinka dheeraanin oo wayulquu aanay ku soo tuurin ilaykum xaggiinna assalama nabadgelyo iyo heshiis oo wayakufuu aanay ka celin oonay ka laaban aydiyahum gacmahooda aanay dagaalkiinna ka laaban fakhuduuhum qabta oo waqtuluuhum dila xaydu taqiftumuuhum meel alla meeshaa ka heshaan wa ulaa'ikum kuwiinna jacalnaa waxaanu yeelay lakum idinka calayhim korkooda aanu idinku yeellay sultaanan xujo xujada oo mubiinaa cad kuwaasaa xujo cad aad u haysataan dagaalkooda weeyaan inaad waxa weeyaan qoorta ka gurtaan mar haddii iyaga loo taag waayey wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a halkanna waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamayaa horta mu'minka saxda ah inaanay ka suurtoobin oo sifadiisa aanay ka mid ahayn mu'min kale inuu dilo ilaa inuu gaf iyo kama iyo khalad inuu uga dhaco dilku mooyaane inaanu dil mu'min u badheedhay oo wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a waa sifada mu'minka lagu yaqaano marka macnaha u badheedhi maayo dilka mu'min inuu gaf iyo kama uga dhaca mooyaane kadib waxaa la tilmaamay oo si guud loo tilmaamay faahfaahinteedana fiqiga idinku ugu tegaysaane dee dilkii markaa khata ahaa ee mu'minka ka dhacay ee mu'minka kale uu dilay wixii ka ratibmayey oo kafaaradii iyo diyadii ah waxaa kaloo aayadda ka dambaysana lagaga warramay dilkii badheedhka ahaa ee mu'minka oo waciid iyo goodi adag fa jazaa'uhu jahannam khaalidan fiiha wagadiba allaahu calayh walacanah wa acadda lahu cadaaban cadiima shan goodi oo mid walba ka kale ka daran yahay waxay culimmadu yidhaahdeen marka laga yimaado gaalnimo iyo shirki kabaa'irta kale waaweyn dembi loogu goodiyey qatliga mu'minka waxa loogu goodiyey ma jiro waxaanay tilmaamaysaa culayska ruux mu'min ah oo si badheedha loo dilaa siday u culus tahay culimmadu markaa waxay isku khilaafeen haddaba dilka mu'minka ee badheedhka ah towbe ma leeyahay mise ma laha culimmada muxaqiqiintu waxa ay yacnii ay hadalkooda ku soo khulaaseeyeen dilka badheedhka ee mu'minka laftiisu in lam yakun mustaxillan lidalik waxa weeyaan towbe waa leeyahay oo cuquubadan adagi waa maxay suyuud oo kale wuxuu odhanayaa waa biman yastaxilluhu waa ciddii xalaashatay cuquubadaa adag cidday ku dhacaysaa ama wuxuu odhanayaa waa jazaa'uhu injuuzi ilaan waa taxta almashii'a eh haddii la abaal mariyo abaalkiisu waa kaa laakiin dee asxaabulkabaa'ir waa taxta almashii'a oo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayuu soo deliishanayaa suyuuti sidaasee culimmada kale muxaqiqiintuna waxay odhanayaan dee qaatilkii mu'minka si badheedha u dilay waxa weeyaan goodiga adag wuxuu tilmaamayaa sida arrinkaasi u culus yahay laakiin si dhaba hadduu u toobad keeno towbad waa leeyahay allah waxaa uhi wamaa kaana uma ahaanin limu'minin ruux mu'mina uma ahaanin oo munaasab uma aha an yaqtula inuu dilo mu'minan mu'min kale ilaa khata'an gaf mooyaane ay ilaa qatlan khata'an dil kama ah oo gafo kaga dhacay mooyaane si kale inuu dilaa uma cunantoo suurtagal uma aha waman axadka qatala dila mu'minan mu'min khata'a si ay qatlan khata'an dil kama ah oon badheedh ahayn ruuxa mu'min u dila fa taxriiru raqaba fa calayhi korkiisa waxaa ahaatay taxriiru raqabatin qoor xoraynteed qoorta oo mu'minatin mu'minada iyo wadiyatun mag magta oo musallamatun loo dhiibayo ilaa ahlih yacni meydka mu'minkaa la dilay ehelkiisii oo kuwii dhaxalkiisa lahaaya loo dhiibayo waxa xusid mudan magtu waa miiraas iyo dhaxal meydka la dilay ehelkiisii dhaxalkiisa lahaa waxa weeyaan loo geynayo marka odayaashu inay boqolkiiba afartan ama soddon ku dhuftaan waa xaaraan wax bannaan ma aha odaygan soo ururinaya dee haddii shaahiisa si kale loo siiyo waa caadi laakiin waxa yacni dhaxalka oo kale dadku dee kuma soo habsaamaan oo ciddii dhaxal kalunba usoo fadhiisata laakiin magta iyada sidaa lama moodayo dee sida odayaashu u ururinayaanu waxaa laga yaabaa tolkii in badan oo ka mid oon dhaxalkaba shaqo ku lahayn inay qaybsato taasina waa qalad waxa weeyaan ciddii dhaxalka ninkaa la dilay lahaa ayaa magta loo keenaya waana dhaxal cid kale uma bannaana marka alla waxa uhi fa taxriiru raqabatin ay fa calayhi korkiisa waxa ahaatay taxriiru raqabatin qoor xoraynteed qoorta oo mu'minatin mu'minada iyo wadiyatun mag magta oo musallamatun loo dhiibayo ilaa ahli maqtuulkaa la dilay ehelkiisii loo dhiibayo ilaa an yasadaquu inay sadaqadaystaan ehelkiisii mooyaane oo magtii ay ka dhaafaan ama ay wax ka fudaydiyaan fa in kaana haddaba hadduu ahaaday maqtuulka la dilay min qowmin qolo hadduu ka mid ahaaday qolada oo caduwin cadow idiina lakum idinka walxaal huwa isaguna mu'minun mu'minu yahay fa taxriiru raqaba fa calayhi korkiisa waxaa qaatilkii taxriiru raqabatin qoor xoraynteed qoorta oo mu'minatin mu'minad ah magna lagama rabo macnaha qof kan la dilay haddii uu ka mid yahay waxa weeyaan qowm xarbiyiin ah oo dagaal inoo dhaxeeyo isagiina uu mu'min yahay dee waxa ka waajiba se uun kafaaradii oo qofkii gacankudhiiglaha waa inuu kafaaro guto laakiin mag la bixin maayo oo dee gaalada xarbiyiinta loo geyn maayo waayo dhinac marka laga eego horta kan la dilay waa mu'min oo mu'min iyo gaal isdhexli maayaan oo dhaxal kama dhexeeyo laa yaritu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslim marka kol hadduu ka mid yahay qolo gaala ah oo xarbiyiin ah oo dagaal inaga dhexeeyo dee qoomkiisa ama ehelkiisa gaaladii xarbiyiinta a mag la siin maayo oo halkaa magtii way ka baxaysaa laakiin kafaaradii unbaa korkiisa ah wain kaana hadduu ahaaday qatiilka la dilay min qowmin qola hadduu ka mid ahaaday qoladoo baynakum idinkiiyo wa baynahum iyaga miithaaqun heshiis iyo balani ay idiin dhaxaysana fadiyatun ay fa calayhi korkiisa waxaa qofkii markaa wax dilay diyatun mag oo musallamatun loo dhiibayo ilaa ahli kaa la dilay ehelkiisii iyo wa taxriiru raqaba qoor xoraynteed qoorta oo mu'minatin mu'minad ah magtana dee caaqiladii iyo tolkii ayaa ninka qaatilka ah la bixinaya oo keligii ma aha ka camdiguunbaa la yidhaha si loogu ciqaabo isaga xoolihiisa ha laga bixiyo ha laga saaro kanna waxa weeyaan qatiilkii la dilay wa in kaana min qowmin baynakum wa baynahum miihaaqun isagu waa gaal mucaahada ama dimiya oo ballan ku jiray oo dhiiggiisu xaaraan ah in la dilo kan la dilay qoomkiisuna waa qoom mucaahadiina oo ballan iyo miihaaqi noo dhexeeyey magtii iyo waxa weeyaan kafaaradii labadiiba waa waajibayaan oo magtana qoomkiisii baa la siinayaa ilan waa dimi oo ahlu dimihiisi way isdhexlayaanoo waa isku diina ilan kii hore waxaa loo diiday ikhtilaafu diin oo mawaanicul irsi waxaa ka mid a in diinta lagu kala duwanaado kanise kol hadduu qoomkiisa ay isku diin yihiin oo kuwa mucaahadiina ay yihiin way isdhexlayaane magtii ehelkiisii waa la siin kafaaradiina waa waajibasaa faman lam yajid haddaba ruux aan helin qoortii qooru xoreeyaba ama xoole uma helin ama qoortiiba ma hayo fa siyaamu shahrayni fa calayhi siyaamu shahrayn innaka marka magta la bixinayo kafaarada dee dadku maba xasuustaan laakiin waa daruuri magtuun maahay qofkii kafaaradiina inuu ka kafaaro guto qofkii qaatilka ahaa iyadoo magtii la bixiyey faman lam yajid haddaba ruuxa aan helin raqabadii ama qoortii fa siyaamu shahrayni fa calayhi korkiisa waxaa ahaatay siyaamu shahrayn laba bilood soonkood labada bilood oo mutataabicayni israac raacsan towbatan min allah sharaca allaahu daalik arrinkaa alla wuxuu u jideeyo o u waajibiye towbatan liajli towba towbad darteed oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa kaana allah allana wuxuu ahaaday caliimaa kii cilmi badan xakiiman ee xikmad badan waman axadka yaqtul dila mu'minan ruux mu'mina mutacamidan xaaluu badrheedhayo fajazaa'uhu abaalmarintiisa iyo jazihiisu jahannamu waa jahannama abaalkiisu khaalidan xaaluu ku waarayo fiiha jahannama dhexdeeda waqadiba allah ilaahayna waa u cadhooday calayhi korkiisa walacanahu waana nacdalay rabbi wa acadda waxaan uu diyaargariyey lahu isaga cadaaban cadaab cadaabka oo cadiimaa weyn marka culimmadu waxay yidhahdeen haada jazaa'uhu in juuzi abaalkiisu waa kaa haddii la abaal mariyoon laga dhaafin hadduu alla ka dhaafana dee fallaahu gafuurun raxiim allah waxau uhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow idaa darabtum markaad socotaysaan fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa markaad u socotaan ee dar ilaahay iyo jihaad u baxdaan fatabayanuu wax iska hubsada oo walaa taquuluu ha ka odhanina liman axadka alqaa idinku soo rida ilaykum xaggiinna assalaama salaanta ee assalaamu calaykum idin idhaahda ha ku odhannina lastamaadahaanin mu'mina mu'min matiid ha ku odhannina tabtaquuna xaal aad dalbaysaan oo doonaysaan carada alxayaati adunyaa nolosha tan adduunyadee liidata dheefteeda idinkoo doonaya oo dalbaya fa cinda allaah ilaahay agtiisa waxaa ahaatay maqaanimu khaniimooyin kahiiratun fara badan aayaddani waxay ku soo degtay muslimiinta oo sariye ama ciidan baxay oo muslimiin ahaa oo dee gaalo la jihaadaya waxay ku soo baxeen nin muslim oo xayntiisii adhig ahaa la jooga markaasuu ku yidhi assalaamu calaykum assalaamu calaykum markuu yidhi saxaabadii waa ka joogsadeen laakiin saxaabadii mid ka mid a ayaa ku dhaqaaqay oo seeftii waxa weeyaan kula dhaqaaqay oo qoorta ka gooyey adhigiina ka haystay marka waxay moodayeen dee assalaamu calaykum tan inuu isku qarinayo uunu isleeyahay islaamnimo muuji si xoolaha lagugu daayo markaasay soo degtay qof idin yidhi assalaamu calaykum ilayn salaamu calaykum waa shacaa'irta lagu yaqaano muslimiinta markaa ruuxu mar hadduu calaamadihii muslimiinta lagu yaqaanay idiin muujiyey dee idinku uurkiina waxa ku jira uurkiisa waxa ku qarsoon war uma haysaane wuxuu idiin muujistuun kula dhaqma oo farha saarina waxaa weliba lagu yidhi kadaalika kuntum min qablu idinka laftiinnu hadduu ninkani nin islaamka ku cusub oo aydaan aqoon u yahay sidaasaad ahaan jirteen ilaa adday islaamkii ku caanbaxdeen oo ku xididaysateen ilaahay baa idiin nicmeeyey dee markaa wax iska hubsada oo idinkaba bilowgiinna sidaasunbaa daahirkiinna loogu qancaye ciddii idiin muujisata islaamnimo ku qanca oo ha odhannina ka run ma aha marka waajibka qofka muslimka a saaran waxa weeye ruuxa wixii uga muuqda uun inuu kula dhaqmo laakiin inaad tidhaahda may waxbaa u qarsoono waa murtad dee adiga qalbigiisa yaa ku baray yaa ku daalacsiiyey ma daalacan kartid mana arki kartid allah waxau uhi yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow idaa darabtum markaad socotaysaan oo fii sabiili illaah ilaahay dartii markaa u socotaan ee jihaad u baxdaan fatabayanuu wax iska hubsada oo walaa taquuluu ha ku odhannina liman axadkii alqaa idinku soo rida ilaykum xaggiinna assalaama salaan qofka idinku soo tuuree assalaamu calaykum idin yidhaahda ha ku odhannina lasta maad ahaanin mu'minan muumin tabtaquuna xaale aad doonaysaan carada alxayaati adunyaa nolosha tan adduunyada dheefteeda macnaha idinkoo damacsan deexayntiisa ama waxogaaga hantida ah inaad ka qaniimaysataan oo ka qaadataan idinkoo doonaya ha odhanina maaha muumin fa cinda allaah ilaahay agtiisa waxaa ahaaday maqhaanimu khaniimooyin kasiiratun fara badan ayaa alla agtiisa yaalla kadaalika sidaasaad kuntum ahaan jirteen idinkuwa min qablu hore oo famanna allaahu dabeed ilaahay waa idinku mannaystay calaykum korkiinna ilaahay baa idinku galladaysta oo idinku nicmeeyey islaamnimada aad haysataan ee fatabayanuu wax iska hubsada waayo inna allaaha alleh kaana waxa u ahaaday bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan khabiiraa kii xogogaalu ah wallahu aclam